اكملوا لي يا جماعه آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، maanta waxaan isugu nimid inaan ka hadalno arrin ee, taagan oo ku saabsan caymiska Ee, caymisku waxaa lagu dhisay sharciga nambarkiisu yahay labaatan ee soo baxay shan iyo tobankii bishii janawari toddobaatan iyo saddexdii caymisku waa hay-ad dowladeed welina dowladdu go-aan kama gaarin in laga dhigo private iyo in kale Ee, waxa uu hoos tagaa wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda ayaa iskale awoodda ah in ay samayso sharci ama dhaqangeliso sharcigii hore inta intaa laga helayo caymisku waxaa uu ahaanayaa ee, hay-ad dowladeed oo ka mid a hay-adaha dowladda waa hay-ad guryo badan iyo dhul badan iyo mataqaanaa hanti badan ku leh ee dalka xataa kula dalka dibaddiisa oo aan ka xusi karno dalka jabuuti sidaa daraaddeed ee, arrinta saakay dhacday runtii aad iyo aad aan uxu- uga xunnahay in mataqaanaa iyadoo aan la samayn sharcigii looga dhigi lahaa wasaaradda maaliyad aan ka soo bixin sharciga looga dhigi lahaa private inuu caymisku noqdo private in si private shirkado private u shaqeeyaan ee, arrintaasina ay keentay dhibaatooyin magaalada muqdisho maanta ku keentay marka waxaan la socodsiinaynaa hay-adaha dowladda wasaaradda maaliyadda ay ugu horeyso in arrinta caymisku ay tahay arrin caymisku uu yahay hay-ad dowladeed oo uusan jirin dalka ka jirin caymis private ah caymis gaara loo leeyahay ee waxaana loo baahan yahay marka wax la bedelayo in lagu bedelo sharci ee aysan dadku waxa ay doonaan iska samaynin marka in laga dhigo private iyo in la ahaado public ahaado oo wax la wada leeyahay dadku wada leeyihin uu ahaado waxaa iskale awooddaas wasaaradda maaliyadda wuxuu ka ti- wuxuu ka mid yahay hay-adaha hoos yimaada wasaaradda maaliyadda sidaa daraaddeed wax ka duwan caymiska sharcigaani uu sheegayo dalka kama jiri karaan haddii ay jirayaanna waxa jirayaanna waxa waa, waa policy dowladeed oo ay wasaaradda maaliyadda ugu horeyso sharci la sameeyo processka sharciga caadiga ah oo la mariyo shuruucda la mariyo golaha wasiirada la geeyo wasaaradda maaliyad soo diyaariso golaha wasiirada la geeyo baarlamaanku ansixiyo markaa kadib ayaa waxaa laga dhigi karaa waxaa ka shaqayn karo shirkada baraayigada sidaa daraaddeed waxaan leenahay mataqaanaa sidaasaa ula socdaan hay-adaha dowladda ee ku howlan arrinta saaka dhacday waxaan rajaynaynaa arrintaas inay meeshaa ku ekaato ilaa laga bedelo sharcigaasne in aan caymiska sidiisa loo daayo dadku sidiisa loo daayo haddii ilaah yidhaahdo Ee, waxaan intaa raacinayaa waxaa jira waxaana soo gaaraya xog xafiisyada aan mataqaan madaxdoon nahay in canshuuro la qaado laga qaado gaadiidka laga qaado guryaha laga qaado ganacsatada canshuur waxaa lagu qaadi karaa sharci canshuur aan sharci lahayn cid qaadi karta ma leh marka dadka madaxda ka ah degmooyinka waxaan ku wa- wargelinaynaa in aan degmooyinkooda la- laga qaadin canshuuro aan sharciga waafaqsanayn oo aan la garanayn meesha ay gelayaan la garanayn waxaan mataqaanaa xog nagu soo gaarayo in guryaha dhirir loo cabiro yani taariikhda meelay ka dhacday male sharci loo cuskanayana ma jiro guryaha waxaa laga qaadaa canshuur sanadeed ayaa laga qaadaa haddii uu yahay gurigu guryaha rasmiga ah oo damanyaalaha la yidhaahdo iyo haddii uu yahay guryaha munishibaalaha ah waxaa laga qaadaa canshuur sanadeed laakiin taariikhda lagu mahayo sharci loo cuskanayana ma jiro guriga in dhirir iyo ballac inta loo cabiro la yidhahdo canshuur intaasoo kala bixi dalka waxa uu u baahan yahay in la dhowro shuruucda la dhowro mas-uuliyiinta qaranka waa inay dhowraan sharciga sharci sharciyaa looga guuraa ee qofku waxa uu doono iskama samayn karo haddii la qaado lacag aan sharciga waafaqsanayn waxba kama duwano waxyaabaha isbaarada problemka isbaarada jiray xilligii burburka waxba kama duwano marka waxaan ku dhiirigelinaynaa ama aan ka codsanaynaa hay-adaha dowladdu in la dhowro sharciga sharciga oo la dhowro ayaa dalkani u baahan yahay waxaan ka soo gudubnay xaalad sharci darro waxaan u gudbaynaa oo ay dowladdu ka shaqaynaysaa in sharciga lagu shaqeeyo sidaa daraaddeed hay-adaha ku howlan canshuuraha aan sharciga waafaqsanayn waxaan uga digaynaa in laga qaado shacabka canshuur aan sharciga waafaqsanayn laga qaado ciddii ka qaadana mas-uuliyaddii ka timaado ayadaa ka mas-uula wasalaamu calaykum waraxmatullahi
بسم الله الرحمن الرحيم nin mas-uul mikrofon ma qasan maalkaa dhigto halkan aan dhignay waxaad samaynaysaan arrintan mawduucan inay dhaafto lama rabo su'aal iyo su'aal iyo jawaab midna maaha arrinta saakan cad uu ka hadlay uu ka hadlay mas-uulku uu ka hadlay waa arrin khusaysa gaadiidka macnaha waxaana soo gaartay gaadiidku inay saakin sameeyeen shaqaaqooyin- shaqaaqooyin ay sameeyeen ku saabsan lacago- lacago ku saabsan caymis gaadiidku waxaana soo gaartay inay sameeyeen lacago- oo yacni eh, mataqaanaa eh, eh, arrimo ku saabsan caymiska waa arrinta keentay inaan mataqaanaa eh, maaragtay la hadalno shacabka in caymisku uu yahay caymis dowladeed qof baraybidihine uusan sharci u haysan in uu dadka ka qaado lacagta sidaa daraaddeed waa arrin ay leedahay wasaaradda maaliyaddu u xil saaran tahay inay arrintaasi ka gaarto sida ay ayadu aragto ama la ama la howlgeliyo uu shaqeeyo caymiskii dalku lahaa jiray ama si sharci ah private looga dhigo markaa kadib ayaa imaan karaan hay-adaha privatekaah inay furtaan caymisyo furtaan
dhib ma lahan anigu waxa weeye بسم الله الرحمن الرحيم واد مادسنتين دغيستياشا iyo hay'adahan media Soomaaliyeed inta wax way waan salaameynaa Aad iska dhiga iska dhiga aniga cod ballaaran iska بسم الله الرحمن الرحيم برنامج كان أنا سجون من مناسبة كسابسا كهذا الكه أرنت مالت كذا علي شلي ودا عيسي معلمها نسعتي هاي شركة إنشورنس جاء الشيء cabashooyinka labadaeeda xafiis soo gaaray ka soo gaaray gaadiidleyda iyo bulshooyinta soomaaliyeed innagu labadaeeda xafiis waxaan ka digaynaa oo hay-adaha dawligaa iyo hay-adahan dawligaan kaga digaynaa in aan shacabka iyo dowladda layska horkeenin shacabka iyo dowladda inaan layska horkeenin in aan shaqaaqooyin iyo mu'aamarada la abuurin sharciga hay-adaha dawliga ah iyo hay-adaha aan dawliga ahayna shuruucda dalka u degan in aan la baalmarin wixii aan sharci ku fadhinna in ay yihiin xadgudub ee, ayna tahay in la joojiyo si dhaqso ah waxa weeye waddanku wuxuu leeyahay shirkad ama hay-ad ee, insurance uu leeyahay shirkaddaasi waxay leedahay hanti maguurto ah ee, shuruucdii lagu dhisay baana hor yaalla ee, oo cad sharci marka la samaynayo hay-ad la- cusub la abuurayana waa in sharcigii hore sharci lagu bedelaya la abuuraa oo sharcigaas sharciga kale nasaqa laakiin haddii sharci hore yaalay ee, laba ruux oo ama hay-ad dowlada ka socda iyo hay-ado kale oo ganacsato ah inta meel ku kulmaan inay yidhaahdaan ee, waxaan abuurnay shirkad ee, ha sidaasaan abuurnay dadkana qofkii aan lacagtaa bixin waa la xirayaa waxa weeye sharciga lagu tumanayaa ee, dowladda iyo shacabkii baana la isku horkeenayaa arrintaa waa ka digaynaa yaan lagu fududaanin waa khalad sida ugu dhaqsaha badanna dadkii ku howlanaa ha ka istaagaan ee, shirkad iyo hay-ad iyo qaabkay u dhisan tahay shuruuc baa jira hay-ado u xil saaranaa jira anigu waxaan ahay hay-addii ilaalinaysay hantida qaranka hantida qaranka oo isugu jirta guurto iyo maguurto Ee, sidoo kale doctor cismaan waa hay-addii ilaalinaysay sharciga wixii dowladda ee, sharcigeeda ahaa waxaan sharci muwaafaqsan yihiin mase ma waafaqsana hay-addii ilaalinaysay weeye Ee, innagu war kama hayno suuqaan waxaan ka maqalnay hay-ado dawli ah iyo shakhsiyaad ganacsataa isu tegey waxay mu- sameeyeen mu'aamarad ah in dadkii lacag laga qaado lagu soo rogo gaadiidkii ay jidka maraya ee aan lacagtaa bixinna la xiro sharcigee loo cuskanaya loo nambarkee loo cuskanaya canshuuraha canshuuraha dadban iyo kuwa tooska ah shuruucbaa waddanku leeyahay waxaan ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa hay-adaha dawliga ah iyo shakhsiyaadka ganacsatada ah ee arrintaa ku mashquulshan oo arrintaa ka shaqaynaya inaysan shacabka ay shacabka u turaan shacabka inay turaan shacabka iyo dawladdana inay iska horkeenin sharciga canshuur aan sharciga waafaqsanayna inaan la qaadin inaan la qaadin waxa weeye waa markii shanaadii oon ka digayno in canshuurtaa la joojiyo sharciga canshuur aan ku fadhin oo aan boonooyinka dawliga aan ahayna lama qaadi karo arrintaa labada iyada xafiis way isku waafaqsan yihiin cid alla ciddii doonaysa in ay waxa ay wadato shuruucda waa- dawladda waafajisana waa kala shaqaynaynaa laakiin yaan dadka shacabka ah aysan ku kaadsoomin in wax aan sharcigayn laga qaado waddanka shaqala'aantii waa boqol kiiba boqol ah intii yareed dadka soo gashay haddii laga gurto sharci darro waxa weeye sharcigii iyo dawladdii iyo dadkii baa laisku horkeenayaa belisxaanag dadka ku howlan ha ka waantoobaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu saaki sidaa lama la socno beegleyda ka wada gashay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya gaadiidkooda waa ay xarimeen gudbax bay sameeyeen oo ku aadan lacaga xadaafa oo shirkadda ay ku soo dhigtay oo hadda afkaan laysaan waxay sheegeen in laga xiri xitaa oo isgoysadii lasoo dhigay ciidamo ka tirsan kuwa booliska oo ay xireen mas-uuliyiintooda kuwa beegleyda arrintaas sidoo aragtaa arrintaasi waa qalad dadka shacabkaa lama caburin karo dadka shacabkaa lama isbaaray